bismillahi raxmaan raxiim isbax wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsan kuna soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka subax faahfaahinno dheeraad ah oo laga helayo qaraxa saakay subaxnimadii hore ka dhacay degmada wadajir ee gobolka banaadir guddiga sare ee bankiga adduunka oo ansixiyey deeq lacageed oo lagu kabayo miisaaniyadda dowladda soomaaliya boqolaal dadweyne ah ayaa ka qayb galay siyaarada afartan iyo labaad ee allah u naxariista ee sheikha cabdi celi oo lagu qabtay degmada warsheekha wasiirka caafimaadka soomaaliya oo soo xiray shirka saddex waa shir saddex maalmood ka socday magaalada muqdisho maxkamadda ciidamada qalabka sida oo xukun ku riday dhallinyaro tigtokaro ah oo ku lug lahaaya gacanka hadal dhimasho sababay
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale ismaqal wanaagsan waa subaxnimo talaada ah taariikhdu waxa ay ku beegan tahay labada bisha waa kowda bisha agoosto sanada laba kun saddex iyo labaatan intii aada maqasheen waxay ahaayeen qodobadii u waaweynay warka subaxa faahfaahinno dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa qaraxa jogtiisa saakay subaxnimadii hore laga maqlay qeybo kamid ah magaalada muqdisho qaraxa oo dhawaqiisa laga maqlay ilaa iyo dhowr degmo ayaa waxaa wararku ay tilmaamayaan in qaraxaasi uu ka dhacay degmada wadajir gaar ahaan xaafadda lagu magacaabo buulxibay waxaana lasoo warinayaa in qaraxaasi uu ahaay mid lala beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda oo halkaasi marayay ilaa iyo hadda lama helin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay qaraxaasi balse wararka ayaa waxa ay tilmaamayaan in qaraxaasi uu ahaayey mid aada u xoogan oo dhawaqiisa si weyn loo maqlay inkastoo ilaa iyo haatan aysan jirin cid si rasmi ah kaga hadashay qaraxaasi haddana waxaa soo baxaya warar kala duwan oo sheegaya amase dadka deegaanka ayaa soo sheegaya in qaraxaasi uu ahaaye mid aada u xoogan maadaama jogtiisa si weyn loo maqlay inkastoo ilaa iyo haatan aysan aan faahfaahino dheeraada laga helinin dhinaca kalena ee maamulka bankiga adduunka ayaa ansixiyey deeqa lacageed oo loogu talagalay kabka waa kabka miisaaniyadda dowladda deeqdaasi oo gaar ahaan ka timid bankiga waa barnaamijka horumarinta siyaasadda dhaqaalaha ee loo soo gaabiyo d b o dowladda federaalk ee soomaaliya waxa ay si buuxda u soo dhaweyneysaa ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay dowladda kana mahad celineysaa taageerada waa taageerada miisaaniyeed ee bankiga adduunka ugu deeqay dowladda soomaaliya taageeradan miisaaniyadda waxa ay imaaneysaa xilli ay gu habbooneyd ayaa laleeyahay oo dowladdu ay gaartay guulo een ku aadan waxqabadkeeda iyadoo ilaa iyo haatanna laleeyahay waxa uu taageeradani ay waxweyn ka qaban doontaa een kabka guud ee dowladda miisaaniyadan ayaa gaaraysa ilaa iyo shan iyo toddobaatan milyan taasi oo qeyb ka noqon doonta kabitaanka dowladda federaalk ah ee soomaaliya dhanka kalena haddii ayno boqolaal dadweyne ah ayaa ka qeyb galay siyaarada afartan iyo labaad ee allah u naxariiste sheekh cabdi celi oo lagu qabtay degmada warsheekh ee gobolka shabeellaha dhexe halkaasi oo ay kasoo qeyb galeen qeybaha kala duwan ee culammada warkan waxaa inoo faahfaahinaya waryaheena xuseen washington
siyaarada afartan iyo labaad ee allah u naxariistay caalimkii weynaa ee caanka ku ahaa faafinta diinta islaamka iyo barideeda sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar sheekh cabdi celi ayaa lagu soo gebagabeeyey galabta degmada warshiiq ee gobolka shabeellaha dhexe gebagabada siyaarada sheekha ayaa ku bilaabatay akhrinta khidmooyinka qur-aanka kariimka ah iyo qhasiidooyin nebi ammaan siyaarada sheekh cabdiraxmaan celi oo sanadla ah islamarkaana ay kasii horeysay siyaarada wiilkiisa sheekh moxamed sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar ayaa muddo bil ah ka socotay degmada warsheekh siyaarada sheekh ah ayaa intii ay socotay culammudiinka kasoo qaybgalay waxay si joogtaa u akhrinayeen khidmooyinka qur-aanka kariimka ah nebi ammaan iyo duco banaanbax ballaaran oo xatro ah laguna soo qatimayay siyaarada allah u naxariistay caalamkii soomaaliyeed ee sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar sheekh cabdi celi ayaa lagu qabtay halkan sidaad u jeeddaan daawadayaal barnaambaxa siyaarada waxaa ka soo qayb galay dhammaan jameecooyinka kala duwan ee ahlusunna waljamaaca mas-uuliyiin iyo kumannaan dadweyne ah kuwaas oo isaga kala yimid gudaha dalka iyo dibaddiisa jameecooyinka ahlusunna waljamaaca ee siyaarada sheekh cabdi celi ka soo qayb galay ayaa waxaa ka mid ah uweysiya zayliciya samatariya axmediya iyo rufaaciyo ugu horeyn barnaambaxa kadib waxaa madasha ka hadlay sheekh daa'uud sheekh moxamed sheekh cabdiraxmaan oo u mahad celiyey dhammaan dadkii ka soo qayb galay siyaarada sheekh cabdi celi waxaan uga mahad celihaynaa imaashada ay yimideen siyaarta iyadoo siyaartii mashaa'ikhda ay tahay oo ayaga khayr ay ku helayaan darajaad ay ku gaarayaan haddana waa uga mahad celihaynaa heer aabasheekh cabduraxmaan magacooda anigoo ku hadlaaya marka khayr allah idin siiyo dhinaca kale qaar ka mid ah mashaa'iqdii ka soo qayb gashay siyaarada sheekha ayaa sheegay in allah u naxariistee sheekh cabdiraxmaan celi uu ahaa caalim weyn oo waxbaray culamo badan oo soomaaliyeed intaan halkaan isugu timide waxaanu nimada zaa'iriin ah waxaan soo siyaarinay mashaaikhdii oo noo akhrin jirtay culumta culumta islaamka culumta islaamka noo akhrin jirtay oo waxna baray ziyaaradoodii halkaan unu nimaday ziyaaradeena nabiga sal allahu alayh wasalama ziyaarada nabiga sal allahu alayh wasalama wuxuu leeyahay kuntu nahaytukum can ziyaarati alqubuur fazuuruuha maxaa yeelay aakhiraad ku xusuusinaysaanas nabiga sal allahu alayh wasalam waxaa nimid annakoo zaa'iriin ah mashaa'ikhdaas oo intaas culuum ah islaamka dadku wax bartay oo halkaan ay ka amid yihiin kow sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar alceliy iyo sheekh oo isagana ibnigiisi ah oo xaaji maxamed ama sheekh maxamed iyo hore mashaaikhdii hore sheebikir maxdaar ay ka mid yihiin waxaanu nimaday zaa'iriin halkaasaanu nimaday oo culumtii islaamka funuunulcilmi akhrin jiray funuunulcilmi marka labada sheekh nasiib weyn ayay waxay ka qaateen dhaxalka nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ah cilmiga iyo camalka waa og tihiin madrasadan almadrasa alwarshaykhiya la yidhaahdo dadkii ka aflaxay waxay ahaayeen dad tilmaaman oo ummadda dhexdeeda cilmiga iyo camalkaba uga tilmaaman makaanada ay leedahana waxaa yaqaana qofkii wax ka dhegaystay mashaayiikhdii hadda maanta meeshan lagu ziyaaranaayo ama mashaayiikhdii ayaga cilmiga ka qaaday waxay dareemayaan meeshan waxaa laga qaaday cilmi oo raasikh ah oo sugan ayaa laga qaaday culimadii aan soo gaarnay oo mashaayiikhdii inta ka baxday ka mid ah waxyaabaha aan ku xasuusanna waxaa ka mid a waxaa arkaysaa sheekh maanta majlisuu soo fadhiisanaya saddex ama afar darsiya u akhrinaaya kitaab markuu imaanaya xataa ma wato diyaarin uma baahan ardayda meesha imaanaysa kitaab ka saaraysa balaada haddii oo yaha waa la akrinaa caruud haddii oo yaha waa la akrinaa fiqh haddii oo yaha waa la akrinaa tafsiir haddii waa la akrinaa marka cilmigu wuxuu ahaa cilmu yani lafaha ka galay culimadaas ayuu ahay mashaaikhdaynu waxay ahaayeen imaamyaalo oo shareecada islaamka dariiqada xaqiiqada tarbiyada runta ah dadkan tarbiyey naf iyo maal naftoodana ku bixiyeen maalkoodana ku bixiyeen mahana la imaanayey idoo wax jeebka lagu sita aysan jirin ilaa baraawe ilaa cadale ilaa halkan meel kaste ay ku abshacbdirahmaan ogtiin seexada u maraayey asigaa dadkan ayukaa dadka baraayeen abush cabdiraxmaan abush maxmuud cilmigana waa baraayeen waana quudinaayeen marka koonka kulligiisne waxay ugu alla waxay ugu khidmeeyeen qalbi saafi ah si dhab ah ee alla ugu khidmeeyeen diinkoodana diin nabiga calayh salatu wasalaamne si dhab ah ay wakiil uga ahaayeen khaliif rasmi uga ahaayeen ay diinta si saxa dadka u gaarsiiyeen hadda intaas xaqiijiyana qabuul alla u riday ahlu samaha iyo ahlu arliga marka inta inti waxaa loo yimiday inaan xuquuqdan wala leeyaho waajibkaana aan wax ka gudanno gabagabadii siyaarada sheekhulbeledka degmada warsheekh sheekh qaasim sheekh cabdiraxmaan sheekh cabdi celi ayaa ka duceeyey siyaaradaha sheekh cabdi celi addoomanka ilaahooda ka cabsada allah naga dhigo mashaaikhdeena aan siyaarayno aradda arkaysiin intaan khalqiga ee qof la soo wacay ee kaalay maanta siyaarada imaho aan la yiri ayna jirin ee qof la arkaba nafteeda darteeda ay u socoto karaamadaas waxay ku heleen waxaa waaye inay ilaahayda ka cabsadeen jalla subxaanahu watacaala doonkane haddii aansaan oo kale siyaaradooda u nimaado waajib waxaa nagu ah inaan jidkooda aan raacno ilaahay aan ka cabsano marka addoomanka ilaahay ka cabsado allah naga dhigo allah naga dhigo addoomanka ilaahayda ka cabsado allah naga dhigo kuwa kale khayr maree sabtar allah naga kaafiyo marka banaanbixii oo galabto siyaarada abasha cabdi oo galabtay ahay sidaasna uu nagu dhamaysan yahay haddii ilaah yidhaaho sanadba sanadka ka dambeeya tirada ka qaybgelaysa siyaarada caalamkii soomaaliyeed ee allah u naxariistee sheekh cabdi celi ayaa sii kordhaysa xuseen axmed maxamuud raadiyaha iyo telefishinka dalsan warshiikh shabeellaha dhexe
dhanka kalena wasiirka caafimaadka soomaaliya ayaa waxa uu soo xiray shirka waa shirka saddex biloodlaha ah ee iskuduwidda howlaha caafimaadka dalka kaasi oo maalmihii lasoo dhaafay ka socday magaalada muqdisho waryaheena maxamed cusmaan cali alfa ayaa ka warramay biloodlaha ee iskuduwidda howlaha caafimaadka soomaaliya ee looga hadlayay horumarinta caafimaadka dalkeena islamarkaana socday muddo laba maalin ah kulanka waxaa soo xiray wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya dhakhtar cali xaaji aadan waxaa gunaanadka shirka oo ay ku sugnaayeen mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka xubno ka socday maamul goboleedyada iyo qeybaha kala duwan ee bahda caafimaadka ayaa lagu soo bandhigay soo jeedinno kala duwan oo ku saabsanaa howlihii la qabtay ee ku aadanaa horumarinta qeybaha kala duwan ee caafimaadka dalka iyo xaqiijinta hiisiga fog ee wasaaradda caafimaadka soomaaliya ee ah in qof walba uu helo adeeg caafimaad oo dhammaystiran kulanka oo gebagabadiisa laysku raacay in la howlgeliyo natiijooyinka ka soo baxay shirkan iyo kii ka horeeyay ee bishan maaja sanadkan lagu qabtay magaalada nairobi ee xarunta dalka kenya ayaa waxaa hadal kooban ka jeediyey agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dhakhtar guuleeda cabdijaliil dowladda waxaa ka go-an in ay maaragtay kaalinta hore ka qaadato adeeg bixinta caafimaadka dalka saa daraaddeed waxa conclusioniska ka soo baxay shirkan waxa ugu muhiimsan waxaa waaye in laysku waafaqo lana maaragtay indors gareeyo waxa loo yaqaano partnership principles ee ka soo baxay shirkii alimanka sanadkii sanadkan bishii may dhacay sida hadda la go-aamiyey in unoo qabsoomo shir heer sare ah oo aan ku indoorsar garaynayno ama aan ku taageerayno habka bahwadaagta ay ku naqanayaan dowladda iyo saaxiibada kala shaqeeya adeeg bixinta caafimaadka halkaasna aan ku saxiixno adduunyadana aan kula wadaagno in dowladda soomaaliya iyadoo kaashanayso saaxiibadeeda iyo aadejiha cusub oo ku aadan horumarinta iyo adeeg bixinta caafimaadka dalka wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka dhakhtar maryan maxamed xuseen ayaa xustay in shirkan muhiim u yahay dardargelinta adeegyada caafimaadka ee dalka waana shir aada iyo aada muhiim u ah in la qabto saddexda biloodba mar si si aan u ogaano meelaha laga shaqeeyo baahida jirto iyo sida loo koborgarayn karo muxuu ahaa dadkeenna maadaama hadda gobollo badan ay jiraan oo muxuu ahaa la xoreeyey oo u baahan adeeg caafimaad ma gaareen mise ma gaarin aad iyo aad ayaan usoo dhoweynaynaa waana wax loo baahan yahay aad iyo aadan ugu mahad celinayaa inta kamuxuaa ka qayb qaadatay ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya dhakhtar cali xaaji aadan oo soo xiray shirkan ayaa ballan qaaday inay fulin doonaan qodobada ka soo baxay kulankooda wuxuuna dhinaca kale xusay inay mudnaanta koowaad siin doonaan gurmadka deg dega ee caafimaad ee loogu talagalay goobaha lagala wareegay al-shabaab wasaarad ahaan waxaan hadda qorshaynay inaan cusboonaysiinno dib u eegisna ku samayno istarakjarka wasaaradda si aan u hagaajinno u xalinno caqabadaha jira ee hortaagan maalan coordinationka iyo waxyaabahaas caqabad ku ah saaxiibadeen waxaan ka codsanaynaa dalka maadaama emergency uu ku jiro dagaal uu ku jiro nimanka argixisada iyo khawaarijta dagaal lagula jiro in dadaalada ay wadaan qayb ka mid a loo qorsheeyo emergency-ga waayo waxaa loo baahaya mar walba medical supply trauma kit iyo maarata ayaa loo baahan yahay meel walba dalka dagaal uu ka jiraa sablyga wasaaradda ay heshana kuma filno bakhaaradii way sii dhammaanayaan marka in loo loo diyaar garoobo qaybo ka mid ah howlaha la qabanayo emergencyga in loo qorsheeyo aad baan u codsanaynaa una soo dhaweynaynaa waxaan xusayaa mar labaad in ay naga go-an tahay brioritin aynoo leedahay dhimashada hooyada iyo dhallaanka inaan yarayno waddo walba oo lagu yarayn karana aan u marno waxaan wadnaasaa ogtihiin in la tababaro gabdho umanisooyin ah in la tababaro iyadoo dhowr nacahad dalka uu ka furan yahay sanad walbana gabdho badan ay soo qalanjibiyaan taas oo aan rajaynayno inay qayb ka qaadan karto in la yareeyo hooyada uur kale inay dhimato in la yareeyo ay qayb ka qaadan karto waxaan xusaynaa in iskuulladaasi aysan nagu filneen staedyadan ama maamul goboleedyo ayaa laga yaabaa hal iskuul inuusan ka jirin staedyo gobollo badan ka koobanna waxaa laga yaabaa hal iskuul keliya inuu ka jiro
guud ahaan dhegeystayaal warkii subaxaad kala socoteen raadiyaha dalsa oo aan nageyntaa ciddii wararkaygu segaan waxay dibkaga heli karaan baraha aynu internetka ku leenahay ee radio dalsan dot com
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel